bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa dhammaantooda waa wada salaamaynaa salaan kadib si khaas ah waxaan u salaamaynaa t v-giina faysar iyo adigoo ah guryihii oo muddo badan soo shaqaynay dhammaantiin iyo cameramenka dhammaantood waa salaamaynaa salaan kadib runtii waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah oo aan muddo badan u aamaneyn waddankana u baahan yahay waqti xaadarkan sida idinka ka warqabtiin madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed wuu ka tegey meesha markuu qiimeeyey xaaladda ka jirta iyo haddii meesha ku adkaysto amni darrada ka imaanaysa markuu qiimeeyey ayuu iskaga tegey asiga kelidiisaa tagay dowladnimadii waa hartay waa taagan tahay xildhibaanadii waa joogaan golihii wasiirada waa joogaan golihii baarlamaanka waa joogaan odayaashii dhaqanka oo marjaca ay waa joogaan shacabkii la xukumayana waa joogaan keligee waxaa loo baahan yahay in amniga la sugo oo lagu kalsoonaado shacabkana ciidamadooda inay ku kalsoonaadaan runtii berihan waxaa noo muuqataa xooga yar inay timaaday xoogaa amni darre oo bambooyin meelo qaar lagu tuuray isku day badan oo lagu carqaladaynayo in amniga la xumeeyo ah marka amniga saddex walxaad ayaa lagu ilaalin karaa amba lagu sugi karaa amniga number kow ciidamada qaabilsan amniga oo u istaaga har iyo habeen waa lagu sugi karaa kan labaadna waxaa lagu sugi karaa shacabka oo la shaqeeya ciidamadaasi oo meelaha hogta laga helayo oo ciidanka ka helayn oo shacabka ka helayaan in ay ayaga naftoodana ay iska xil saaraan isla shacabka haddana su-aashaas lamaano wax ku ah shacabka hadda beryahana waxaa la aadeystay in naftoodaba amniga qalqalgeliyaan waxyaalo aan jirin la sheego facebookyada wax lagu qoro nimaan tiitolo aan lahayn idaacadaha laga wareysto oo laleeyahay hebelaa saas yidhi shacba isagoo ah amnigiis laga shaqaynayo waxyaalo amni xumo e faafinayo annaga maalintii hadda ciidama la keenay meeshaan ciidamadii markii la keenay annagoo odayaashii ah wakiilna ka ah shacabka ayaa u doolihaynaa maalin walbaba hortaagan wasiirkii amnigayaa la shili haynaa waxaan la shilaynaa madaxweynihii waxaan la shiraynaa amisom sababa loo keenay ciidamadaas waxay yihiin ayaana loo soo sheegahaya waa odayaasha guud ahaanna maraan u tagnay marna waxaa waaye guddiyaan u saarnay ma lagaa sugayo arrintii iyada ahayd waxaa bilaawatay in xooqa yar magaalada nafteedaba kacayso shacabka waxaan ugu baaqaynaa waxaa u xil saaran mas-uuliyadna ka saaran tahay amniga ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo dad siyaasiyiin ah i dad odayaashooda dhaqanka ah marka waxaan ugu baaqayaa inay walaahowga badan ay joojiyaan markii walaahowgaas ayaga joojiyaan waxyaalaha ay tabanayaan la arkana dadka ugu fudud oo ugu dhow odayaasha dhaqanku ah xaaladda ciidanka waxaan ku dhammaynay naloo sheegay in amisom iyo wasaaradda amniga iyo mataqaanaa ciidamada kala duwan ay ku taliyaan arrintaasi in ciidamada la keeno sida ay noo sheegeen sida dadka u dhigayaan anaga ma galayo sida ayaga noo sheegeen ka oday ahaan markay noo sheegeen arrintaasi waxay kale annaga xaqiijinay inay yihiin dadka biliis ay yihiin aanan ahayn alfa group odayaasha xaqiijinay haddana waxaan u saarnay guddi sagaal oday ah oo dabagal ah arrintaas daba joog marka hooshii annaga ka shaqaynayna hadday dhanka kale caana haddaad inta ii soo dhigto bikeeri biyana inta ii soo dhigto qof kale intuu yimaado bikeerigii biyahaaya iyo bikeerigii caanaha isku qaso caanihiina caano waay lama dhihi karo biyihiina biyi waay lama dhihi karo waxay oo dhan waa qasmeen shacabka waxaas samayntooda inay iska daayaan waa dhihi lahaa annagaa ka shaqaynayna dantooda annagaa ka shaqaynayna odayaashaiyaa nahay annagaa u siman annagaa kursi rabin annagaa lagu laba garbood u siman ah marka hanooga sugaan waxyaalahaas waa lagu jiraa waa laga shaqaynayaa i dowladda dhexe federaalka ayaa wadahadalkeeda socda macnaha in la celiyna laga shaqaynaya in la celiyo amba in loo daayo sababta loo keenay hadday cadtaato xumaanba ku jirin oo cidba taarkaad ku ahayn wax diiday ma leh ciidamo waa ciidamadii oo soomaaliyeed waaye laakiin waxaa la diidaa waxyaalaha laga orinaya waxay tahay waxa aa meesha ma ku jiraan ee waa ku jiraan ah waa ku jiraan ee kuma jiraan halkeedana annaga ka shaqaynayna oo guddiyaaba u saaran marka doorashada muddo saddex jeer ay kugu dhacday hadda sagaal iyo tobanka la salaysan yahay marka odayaasha dhaqanka ah maadaama aad tiin aaminsan tihiin in sagaal iyo tobanka doorashada ay dhici karayso wallaahi runtii annaga waxaaba rabnay todoba iyo tobankii nofembar inay doorashada dhacdo laakiin markaan aragnay dhibaatada jirto xoogaa isbarbaryaaga xooga yara iskhilaafka annagoo rabna doorashada meesha ka dhacaysa doorasho taariikhi ah inay noqoto doorasho oo xur iyo xalaala inay noqoto annagoo ka eegayna dhamman dhankaasi ayaa waxaan dhahnay doorashada hadda ma qabsoomaysa dib xoogaa loo dhigo ma mudaynin annaga maalin ma dhihin laba maalmood ma dhihin bil ma dhihin waxaa shilada keligeeda waxaan fiirinaynay system systemka ku qabsoomaysa doorashadaas ayaan fiirinaynay hadda waa noo muuqata sidii ay ku qabsoomi lahayd sagaal iyo tobanka sagaal iyo ma dhacday tobanka inay dhacdo jeclnahay maxaa yeelay saddex arrimood oo waaweyna meesha ka baxday oo mashaakil badan abuureysa ayaa ka baxday markii annaga dhahayna dib ha loo dhigo madaxweynihii hore koonfur galbeed waa taagan waxaa taagnaa oo muhi- qodobka weyn kale lama ahaa xildhibaanadii oo waddanka laga musaafiriyey ka maqanayo ayaa ahayd qodobka saddexaad wuxuu ahaa dad musharaxiin ah oo badan oo haddana iskhilaafsan ayaga naftooda iskhilaafkaasi dadkani waa ogtahay beelo ayay ka wada yimaadeen nin walba beelo dawada la galaa si ay arrintaasi u dhicin marka waxaan dhahnay eh, ama la helaa fataro yar oo xasilooni waarta lagu dooran kara oo ninka madaxweynaha soo baxana madaxweyne lagu wada qancsan yahay ay ku noqoto sidaasaan ula jeedo hadda waxay noo muuqataa waxaa musharaxiintii badnaa meesha waa ka baxeen waxaa soo hartay lix musharax ayaa hayna hadda sida naloo sheegay oo haystaan shahaadadooda wixii allaale wixii shuruuda loo dejiyey haystaan waa noo muuqataa waa soo baxday Eh, waxaa meesha ka baxay eh, xildhibaanadii oo maqnaa xildhibaanadii oo ku sugan hadda ma- meeshii looga talagalay koonfur galbeed ku sugan gaar ahaan magaalo madaxda eh, gobolka baay ay ku wada sugan yihiin tiina waa arrin oo soo dhaweynayso oo dib u dhacaasi sagaal iyo tobanka inay yimaadin inay nimaanin ay taabagelinayso waay marka sidaasi daraaddeed annaga waxaan qabnaa sagaal iyo tobanka inay doorashada dhacdo waxyaalihii caqabadihii badnaa oo la xaraaray hal caqabadaa jirta hadda oo doorashadaasi halkaasi caqabad waxaa waaye eh, dowladdii federaalka nafteeda ayaa faraha iskula jirta inta ka hore waxaa la yidhi wiil iyo gabar oo isla dhasheen ayaa badarka la iskugu dari jiray yaa la yidhi. gabadha marka wiilka waa ka boobtaa labada gacmoodaa ku xuntaa markaasuu yidhi aabba wiil gabadhan ha la iga bedelo aniga aabbihi waxaan agay waryaha gabar wiil wax ka boobaysa wiilgeeda lama sheegina nacas iyo aamus Ay, waa warkii ku celceliyey waa ku celceliyey maalintii dambe aabbihii wuxuu yidhi blaayo ha labadan wiil ninba xeeradiis wax ku siiyo Gab- nin kastaba xeeradiisa wax lagu siiyo gabadhii keligeedaa la siiyo gabadhii oo wuxuu arkay gacantaana ku cunaysa tana ku cunaysa tana ku cunaysa markaasuu yidhi aabbo day wixii aniga igu haysa ee ayada isku haysa buu yidhi yaa ka boobaysa ayada leyba waaye hadda wixii koonfur galbeed markii hore faraha lala soo galay ayaa ayaga isku haayaan oo madaxweynihii ku tagay xildhibaanadii iyo xagga loo qaaday wixii ayaga hadda isku haayaan caqabadaas yarta ee jirta taas meel fiicana maraysa in laga baxan jecelna insha allahu tacaala oday ka oday ahaan annaga waa arrintaas mar rabaan ka dignay in arrintaas doorasho ka dhacdo oo wiilasheena annaga qof aan jecelnahay male qof aan nacabnahayn male lix wiilaa soo baxday lixdaasi wiil mid kasta waa garab istaagayna hadduu mid soo baxo doorashadana waxaa iskale boqol afartan iyo sagaal xubnood oo xildhibaanada iskale oday shaqo kuma leh weri shaqo kuma leh shacab shaqo kuma leh odigaaba waxa ku leh xoogaa tala bixin inuu yidhaahdo hebleeyo hebleeyo hebela xoogaa iyo la fahmo meesha codka u badiyo adigaaba dhihi kara oo laga dhegaysanayo laakiin dadka kale ma leh inay ka dhursugaan oo doorashadaasi oo aan rabno hur iyo xalaal inay noqoto ay noqoto si balansi ay u wada dhacdo sida oo dadka dhan wada arkayaan maalin xar dhale ee lagu wada doorto soomaaliyada kale iyona koonfur galbeedna taariikhda u gashaan rabna anaga ka oday ahaan fargelin baa la sheegaya fargelin ma idin ka muuqataa odayaalahaan xagga dowladda
taas hore ayaa u sheegay waxaa la yidhi sadar qoro su-aalka dhan annaga hore ayaa u sheegnay arrintaasi waa ka wada hadalnay laakiin waqti xaadirkan ma jecelin inaan ka wad ka hadalno arrintaasi oo horeyna waa u sheegnay hadda waxaan sheegayna oo taagan waxaa waaye in doorashadii dhacdo in wiilasheenna oo wada faraxsana madna la doorto midna wax soo waayo afartan iyo sagaalkaas boqol iyo afartan iyo sagaalkaas codna lagu kala baxo annaga intaasaa hadda muhiimadda noo ah wax kale lasoo dhaafi oo annagaba horey ugu hadalnay waktigooda lasoo dhaafi faragelintaasi oo aan sheegnay ahayd xildhibaanada la qaaday horey u sheegnay taas madaxweynihii meeshii joogay la joogay meesha laga saaray marka waxaas oo dhan horea loo soo maray hadda ayagaaba isku hayaan oo hooshii gacanta iskula jiraan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii barlamaanka ayagaaba isaxeys marka ayagaan leenahay ilaahay ha u fududeeyo annaga hadda hoosheen waa noo toosan tahay biidn illaahi kariim sagaal iyo tobanka wiilashaan hoolkaas waa wada imaanayaan biidn illaahi kariim doorashaa ka dhici doonta annagoo faraxsan odayaasha oo is leh mirihii aada abuurteen waa bislaadeen waana lagu noolanaya waa ujeedaa hadda kuwaan meeshaan gabar oo naga tirsan ayaa digdi badan gelisay qorxiis waa ujeedaa shalayna bustaa kakacaysa ee geedaa ku yaala waa mirihii annaga soo dhisnay waa ku faani karnaa wixii annaga usoo dhibtoonay oo xaasaskan aan ugu wada maqanahay lix sano laba iyo tobankii inta dhexdooda xamarna guriyaan ku leeyahay baydhona guriyaan ku leeyahay hal habeen gurigeena ma sahan odayaasha waa boqol nin jira ku jiro xasan cumar lyaad wuxuu jiraa afartan sagaashan iyo lix sano jira iskabul waay waxaan iskabul u noqonay wadankan inay dawlad ka dhalato waay waxaan u taagnahay ma aha wax kale cid nagu beelaysa maaha oo waxaawaay waxaan u taagnahay anaga haddaa gurigeena iska tagno waxaan waa ka baxnay aan dhahno idna haysata male laakiin ma rabno inaan guri jiifno oo dalkeena iyo dadkeena wax u dadaala la waayo maaha ujeedadeena annaga waxaan rabnay inay dawlad dhisanto dawladdii waa noo soo dhisatay kan kalena madaxweyneha naga dhadman madaxweynena sagaal iyo tobanka in sha allah waa helaynaa biidn illahi kariim adigaa mudan